Hay'adda kheyriga ee Ewata ayaa deeq raashin ah gaarsiisay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah oo ku nool magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Deeqda raashinka ayaa ka kooban bur, bariis, sonkor, saliid, waxaana bixiyay lacagta lagu soo iibiyay walaalo muxsiniin ah oo ku nool waddanka Faransiiska. Sheikh Aadan Xasan Siciid oo loo soo wakiishay deeqdan ayaa ka waramaya qaabka loo qaybiyay deeqda raashinka.
Walaalayaal maanta waxaynu joognaa goobtan aynu ku qaybinayno raashinka ilaa iyo boqol qoys ayaynu maanta halkan ugu qaybinaynaa bilfadlillahi ilaahay fadligiisa wuxuu daba socdaa raashinkii aynu qaybinaynay ilaa iyo rabadaan horteed iyo rabadaan gudaheedii iminkana kiibaa socda waanu soconayaa oo berri iyo maalmaha soo socda saas oo kale ayaanu meelo fara badan uga qaybin doonaa marka marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle ino magaranaysaayay inoo ogolaaday inaynu arrintan fulino waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka iyagana ha ugu daro cid wal oo ka qayb qaadatay ma garanaysaaye iwaada howlahan ay wadona waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo Sheikh Siciid Maxamed Faarax oo ka mid ah culimo u diinka magaalada Berbera ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadka loo sameeyay dadkan danyarta ah.
Allah subxaanahu watacaala walaalayaal mahad iska leh goobtan khayrka badan lagu kulmiyey inagoo iwaada iyo khayrkii aa weliginba uga barateen xaqiiqatan aa kula saaxiibteen ee haa sadaqaadka khayriga waxtarka waxa weeyaan gacalis qabsashada masaakiin naxariisnimada alxamdulilah ku ogeydeen ayaa hay-addii waada uu guddoomiye ka yahay sheekheena sheekh aadan allah subxana watacala raalli ha ka noqdee ayaynu maanta goobtan joognaa innagoo waxa weeyaan qaybeetii dambe ee cuntada ama iftaarka ama waxa weeyaan cuntadii loogu tagala bisha barakeysan ee ramadaan sanadka laba kun labaatan saddex iyo labaatan qaybinayna ayaa goobtan alxamdulilahi rabbilcaalamiin boqol qoys ku dhowaad ayaana kan lagu diyaariyey dhaqaalaha waxaa ka soo shaqeeyey alla subxana watacala raalli ka noqde inamo walaala ah oo walaalaheena oo islaama oo jaariyadda degan dalka faransiiska oo gruub ilaa shan lix nini ka mid yihiin ayaa goobta nala joogaan oy yani indhahooda ku arkeen waxa wax qabo oo tusoo taabsi runtii ayaa meesha ka dhacday walaalaha dalka faransiiska jooga ilaahay subxaana watacaala dartii dad aanay garanayn aanay isku waddan ahayn isku luqad ahayn isku kalan ahayn ee diinta iyo islaamnimada ay ka dhexayso ee faransiiska ka yimid ilahay subxana watacala waxaynu uga baryaynaa khayr adduunya khayr aakhiro ilahay subxana watacala inuu cumriga u dheereeyo caafimaadka u siyaadiyo cibaadada rabbi subxana watacala u toosiyo adduunyada waxay jecel yihiin jalla wacala u siiyo